tababarkan waxa ay kulan gobday macalimiinta tababaro doonaan dadka ka shaqeeya lahay diiwaangelinta codbixiyaalka oo ka kooban ilaa iyo lixdan qofood iyo weliba ujeed yahay kola kabaradaya isticmaalka qalabka diiwaangelinta doorashooyinka walibana munaasabada xiritaanka tababarka ku qaybgalay gudoomiyaha iyo xubno ku tirsan guddiga doorashooyinka madax banaan wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan iyo sharaxaad gubiyey walyaabo lakabaradaya tababarkii ujeedka lagu lahaa maanta waxaa noo xirmay qaybtii hore dadkii noqon lahaa tababarayaasha dadka ka shaqayn lahaa diiwaangelinta codbixiyaasha dadka ku dhow lixdan qof ayaa maanta usoo xirnay tababar la tababarahayo qalabka loogu shaqeeyo habka dadka loo diiwaangeliyo doorashada nagu soo aadan ee bisha juun soddonkeeda ee golaha deegaanka ah haddii ilaahay subxaanahu watacaala noo idmo waa maalin weyn waa maalin farxad leh oo guul ummadda soomaali usoo hoyatay mar labaad ah shalay waxay ahayd qalabkaa noo yimid boqol iyo labiyo toban bilio guddigaan uu dhisnaa maantana waxaan xiraynaa dafcaddii koowaad macallimiintii tareengarayn lahayd shaqaalihii dadka diiwaangelin lahaa waa maalin weyn insha allahu tacaala meedyuhuna waxaan rabnaa insha allahu tacala inaan u yeerno mar walba oo aanu samaynayno dhacdooyin nuucan oo kale ah waa dafcadii koowaad waxaa ku xigi doonta mid labaad iyo mid saddexaad oo dadkaas isku diyaarin doona inay macallimiin u noqdaan shaqaalaha tareengarayn doona ama qaban doona ee diiwaangelin dadweynaha insha allahu tacaala dalkan soomaaliya la yidhaahdo oo waddankeenna ah wuxuu u jihaysa doorasho qof iyo coda mar haddaan qalabkiina hayno macallimiintiina aan maanta usoo xirnay qaybtii koowaad traininka qalabka sida loo isticmaalo oo dadka loo diiwaangeliyo siday dadka usii taringareeyaan waxa noo dhiman waa laba tallaabo inaan dadka diiwaangelinno iyo inaan bisha juun soddonkeeda ummadda ay usoo dareeraan inay madaxdooda golaha deegaanka doortaan dhowr wejioo kala duwan waa soo marnay waa tallaabo weyn oo shacbiga somo usoo hoyatay waxaan fariintaan uga faa'iidaysanahayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogaan inay isku diyaariyaan inay gaare la gaaray xilligii ay codkooda dhiiban lahaayeen xilligii qof walbaa qofka asaga uu u arko inuu mateli karo uu dooran lahaa waa soo xirmay albaabkii ahaa in ay madax iska timaaddo aanan cid ay u yihiin damaanad aysan jirin guddigaanu shaqadii loo igmaday oo qaranka soomaaliyeed u igmaday oo ahayd in shacbiga soomaaliyeed lagu celiyo awoodda gacantooda ah laba istaab baa nooga dhiman inaan dadkii diiwaan gelinno iyo dadka inay codeeyaan ah wax allaaley wixii loo baahnaa oo adkaa oo dhan waa soo dhaafay soomaaliya guul baa usoo hoyata maanta dafcaddan waa dafcaddii koowaad dafcooyin kaloo kala duwanaa imaan doona insha allahu tacaala soomaaliya ha israacdo ha guulaysato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu